بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكلا كيني أما مجلس كيني شنية بناب aynu ku mudaarasaynaynay kitaabka almusafa min muqadimati اlmustasfa sidaan rajaynaynana in sha allahu tacaala noqon doona liqaagii u dambeeyey ee kitaabkan ku saabsan waxaynu ku soo guda jirnay darsigeennii u dambeeyey madaarik اlyaqiin yaqiinta ama waxyaalaha hubaasha ah meelaha lagala soo baxo iyo sida loo haleelo duruqu idraaki alyaqiin waddooyinka uu qofku yaqiinta ku heli karo afar dariiq baynu soo sheegnay alawaliyaat ama fitrada bani aadamka abuurkiisu waxa uu keensanaya ee bani aadamkuba ka siman yahay iyo sidoo kale waxaynu soo sheegnay maxsuusaadkii waxyaalihii qofku xisiga uu ku dareemayey waxaa kale oo aynu soo sheegnay tajriibiyaadkii waxyaalihii tijaabada lagu ogaanayey waxaa kaloo soo sheegnay almushaahadaat albaaطina oo ixsaaskii baطiniga ahaa gaajadii iyo dheragii iyo haraadkii iyo wixii lamidka ahaa ixsaaskaa baaطinigii haddii markaa maxsuusaadka lagu darana de way isqaadan karayaan haddii gaar looga saarana maadaama aanu xawaastii shanta ahayd ka mid ahayn isagana waa loo gaar waa loo sheegi karaa gaar baanaynu usoo sheegnay kii u dambeeyey ee shanaad ayaynu ku istaagnay alkhaamisu mutawaatiraat waxyaalo mutawaatir ah ka cilmina biwujuudi makkata wujuudi الshaaficiyi wa bicadadi الsalawaati اlkhams mutawaatirku waa wixii dad fara badani ay soo wariyaan meelo fara badan duruq fara badan ka yimaada iyada oo uu salkana ku hayo maxsuusaadkii salka waa inuu ku hayo maxsuusaadkii aynu soo sheegnay waan soo arkay buu kani ku yidhi kan kalena waan soo arkay kan kalena waan soo arkay ama waan soo maqlay kan kalena waan soo maqlay kan kalena waan soo maqlay qolyahan musطalaxu waa ku odhan jiray waasnaduuhu ilaa shayin maxsuus ama ila alxis oo waa inuu maxsuusaadkii maarata waxba salka ku hayo si tajriibiyaadka tajriibiyaadku waxay salka ku haynayeen maxsuusaadkii laakiin tajriibiyaadku ma jirin waasito aan caqliga ahayn markaad wixii aragteed kana aragteed kana aragto baad qaacido guud la baxayso caqligu qaacido guud ka saarayy marka maxsuuskii iyo caqligiioo isu tegey ayaa yaqiintan tajriibiga a gaadhayay amaa tan waa maxsuuskii oo haddana adiga markaa laguu soo gudbiyey adigu xisigan mabaad shaygan maxsuuska maad dul istaagin maad arkin maad orinin maad maqlin waxaan la soo sheegayo laakiin duruq baa uu kugu soo gaaray kana wuu kuu sheegay kan kalena wuu kuu sheegay kan kalena wuu kuu sheegay laakiin adigu goobjoog kamaad ahay marka isaga waasitadiisu naqli weeyi waa cid baa kuu soo guurisay mutawaatiraadka baynamaa tajriibaadka saynu sheegnay adigu wixii goobjoog baad ka tahay caqligii markaad ka shaqaysayna qaacido guud ayuu ka bixiyey oo in waxaani gebigiisuba uu sidaa yahay taas ayaa markaa mutawaatiraadka la odhanaya ka cilminaa biwujuudi maka inay maki jirto inaynu ognahay oo kale qofkii aan arag baa laga hadlaya ama kii arkay dee isagu arag oo xisigiibuu ku hayay laakiin qofkii aan arkin wuxuu og yahay maki inay jirto wax shaki oo ka geli karaana ma jiro sababtoo ah wuxuu og yahay uunka intaa leegee maka hadalhaya ee intaasoo khalqi ay soo arkeen waanu soo aragnay leeyihiin inaanay beenoobi karin mustaxiil inay tahay inay been noqoto ma rawaahu jamcu yastaxiilu tawaaطuhum calى اlkadib waa kuwii odhanayay mustaxiil waa inay tahay inay been ku kulmaan shaaficiin uu jiray raxmatullaahi calayh alla wax shakiinay gelay ma jirayo ku almaani ahaa oo bari dhexdaas nebi maxamed jiritaankiisa wax caddaynayaa ma jiraan yidhi baa jiray wax alla wax macnoo hadalkaasi uu qiimo yeelanayaa ma jiro oo adigoo maanta iminka yidhaahda maraykanka inay doorasho ka dhacday shalay ama daraad wax lagu caddayn karayo manaanaan arag anuma arag muxuu ahaaye dadka codka ku ridayana ma arkaynin waa saasoo kale umay noqonaysa ninkani markuu leeyahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jiritaankiisu wax caddayna uma hayno waad maqashay maan filaya de badhaas mid malaa jaamacada wax ka dhigu ah wax alla wax qiimuu leeyahay hadalkaasi ma jira dee waayo dariiq tawaatur wax ku sugan oo umam khalqi ilaahay weligoodba ay soo kala daba joogeen oo la wada sallimay oo ummaddoo dhami ay saas u wada taqaanay wax alla wax macnuu samaynayaa ma jiro khulaasada hadalkiisuna waxa wey in mutawaatiraadka la darbiyo haddii mutawaatiraadka la darbiyana qofku waallibuu u baxaya qofku hadduu yidhahdo wixii aan anigu arko ama aan maqlo ayuun baan wax ku xukumaya oo ii jiritaana laakiin wixii aan marka hadda maraykanba ma jiro dhe qofki astoo aan maraykanka aragi waa inuu yidhahdo wax maraykan la yidhahdo anigu ma aaminsan wax sacuudi la yidhaha ma aaminsan maxaa yeelay maan arag wax waxaan la yidhaha marka haddii qof iska waalal unbaad noqonaysaa wax dadku markaa u sheekeeyaano hadalkiisa wax laga soo qaado ma noqonaysi laakiin de waxa laga yaaba qaarkood marka macallin jaamacadeed iyo wax uu sheegto ayaa la moodayaa in hadalkiisu uu miisaan yeelanayo hadalkaagu miisaan ma yeelanayo haddii waxa weeyaan madaarikulyaqiinkii ba aanay kuu hagaagsanayn oo aanay kuu saxsanayn wa bicadadi asalawaati alkhams salaadaha shanta ee muslimiinta dhexdooda waajibka ka salaadaha muslimiinta dhexdooda waajibka ka ama faralka ka inay shan yihiin iyaduna arrin mutawaatira weey oo aan u baahnayn dood iyo hadal xataa fiqiga kuma jirto fiqiga waa lagu sheegaa fiqhiga waa tan lagu sheego asalawaat almufruudat khamsun waxaa la yidhi iyadu fiqiga ka mid maaha ile waa macluum min addiini bidaruure wax kastoo macluum min addiini bidaruure waxba fiqiga ka mid maaha waxa weeye lakiin haddana waxaa loo sheegayaa si looga sii tafriiciyo oo fiqigii ku tacalluqayey masaaishii qarsooneed fiqigu waa masaaisha qarsoono waxaan maarata cid waliba ay garanayso fiqhigu ma aha ee aan daliilba u baahnayn salaadaha shantii inay salaaduhu inay shan yihiin waa wax mutawaatira xataa in maarata waxa weeyaan nas loo helo daruuri ma aha way jirtaa nusuustii laakiin waxba khasab ma aha haddii xataa nasku aanu jiri lahayn tawaaturkaas ay nagu filaan lahaa bal ka cilmina biana min madhab الshaaficiyi ana almuslima laa yuqtalu bidimiyi bu yihi ghazali taa kaba soo gudubo waaba sida aqoonta aanu u leenahay in madhabka shaafici yahay ana almuslima laa yuqtalu bidimiy muslimka inaan dimi loo dilin haduu muslimku dimi dilo inaan la dilin waa madhabka shaafici qof kasta oo shaafici fiqi shaaficiya akhristay uu garanaya mutawaatir bay ka tahay agtooda marka madhabkii shaafici soo shaafici kamaad maqal shaafici adigu toos ugamaad maqal haddaad tidhahda kitaabkiisaan ku arkay kitaabkiisa adigu markuu qorayay maad arkay ilan waxaan iminka umkan taabacan sow dad kale may soo qorin ilan waa la soo kala gorin fartii shaaficiba ma shaafici oo qorayaad arkaysa isaga laftiisa waa naqli kutubtan aynu haynaa waa naqli saxiix الbukhaari wasala ilayna biالtawaatur alum lishaafici wasala ilayna biالtawaatur wax alla waxaan kutub qoranaya qofku markii uu qorayay adigu aanad arkaynin ee haddana aan maanta shaki ku jirin inuu de sheekhaasi qoray maxaa shaki la-aan ka dhigay waa xaggan tawaaturka wey faina haada amru waraaa almaxsuus buu yihi garashadan aynu halkan garanaynaa waa wax maxsuuskii ka ka fog ka dambeeya maxsuuskii ma ah id laysa lilxisi xiskii meeshan kuma leh ilaa an yasmaca sawta almukhbiri biwujuudi maka kan maki inay jirto sheegaya codkiisa inaad maqasho un mooyaane dee maka ma arkaysi iyadiina ma maqlaysi waa laga yaba in qofku is yidhaahdo oo sawtan marka laguu sheegaya aad maqlayso dee waxaad maqlaysaa waa mukhbir eh maka lafteedii ma maqlaysi ilan wax la maqlaba iyadu ma waa daati daata lama maqlaba mana arkaysid marka xisigaad adigu qofkan maanta warku soo gaadhay oo aad haysaa waa sawtulmukhbir inaad maqasho laakiin waxaan laga waramaya dee maad maqan lafahantiisi wa ama alxukmu bisidqihi inuu run sheegayo xukunka la xukumaya fahuwa lilcaqli caqligaa xukumaya kanaa sheego kanaa sheego kanaa sheego kanaa sheegay buu caqligii leeyahy suuragal maaha inay been sheegayaan buu leeyo markaa waa run cidda odhanaysa waa caqligii weeyaan wa aalatuhu samcu qalabka uu adeegsanaya markaa caqligu ayaa markaa maqalkiia inuu kan ka dhegaysto kana ka dhagaysto kana ka dhagaysto kana ka dhagaysto markaa kadibna uu ansixiyo laa mujaradu samci weliba samc keliya maahe maqlid keliya maahe bal takaruru samaac waa in maqalkii waxaanu maqlayo dab soo takaruro intaasoo jeer uu markaa maqlo intaasoo qofku ka maqlo walaa yanxasiru alcadadu almuujibu lilcilmi fii cadad tirada almuujib lilcilm yaqiinta keensanaysa weeye waa musطalaxaadka ay muhim tahay inuu qofku fahmo mararka qaar waxa ku itlaaxaad laa yufiidu alcilma markaasuu qofku nacuudu billahi min ashaytaan irajim marka waxaanad fahmin cilmigay sheegay yani waxay ujeedaan wax aan waxa weeye ixtimaal geli karin inuu ama daciif yahay ama khalad galay ayay ujeedaan yani waa yaqiin bay ujeedaan uma jeedaan cilmigii shamlinayey dhanniga uma jeedaan ixtimaal baa geli kara bay ujeedaan markay xadiidu laaxaadku leeyihiin cilmi ma faa'iideeyo waxay ujeedaan yani yaqiin bilaa ixtimaala ma keensado laakiin ixtimaal baa iman kara inaan daahirkiisan loola jeedin in ruwaadda ay maarata qaarkood wax qaldeen in wax noocaasa iman kara saasay ujeedaan uma jeedaan inaan cilmiba ba cilmigaba maarata culumtaba inaan la soo dhexgelinin uma jeedaan marka cadadka almuujib lilcilm cilmiga keensada yani yaqiinta bilaa ixtimaalka a faa'iideeyaa kuma koobna fii cadadin tiro la odhanayo marka inta ku warrantay waxaan soo aragtay ay toban gaadho ama labaatan gaadho ayuu wixii mutawaatir noqonayaa lama odhanayo waman takallafa xasra daalika qofka isku kallifay inuu taa koobaa fa huwa fii shatad xadgudub buu ku jiraa bal huwa ka takaruri tajriba tajribada iyo tijaabada soo noqnoqodkeedii wey tajribiyaadkii inaga ilahay waxbaad tijaabinaysa haddana wax kalaad tijaabinaysaa marka dambe waxad ogaanaysaa waxani inuu waxaasan keeno marka lama odhanayo marka intaasoo jeer waxani waxa weeyaan tijaabadiisu ay dhacdo ayaa yaqiintii la gaadhay lama odhanaye waxa markii la tijaabiye caqligii uu xukumay inaanay si kala suuragal ahayn waa markaasaa markaa tawaaturkii la helay markaasaa tajribadiina la helay bal huwa ka takaruri اtajribai waa tajribada soo noqnoqoshadeedoo kale walikuli marati fi اtajribai shahaadaة ukra mar kastoo wixii la tijaabinayay uu dhacaba markhaati cusubbaa dee loo helaya wixii ilaa an yanqaliba الdanu cilman ilaa wixii markaa loo badinayey marka dambe uu yaqiin noqonayo walaa yushcaru biwaqtihi goormuu noqda haddii lagu idhaahdo wallahi ma garanaya lakin imika in horta waxaan yaqiin yahay ayuunbaan hayaa wey laakiin goorma ayaa yaqiintaasi aada heshay qofku ma odhan karaya waktigaasaa yaqiintii aan gaadho fakadalika tawaatur tawaaturkana waa saasoo kale uuno markaad warkii halkan ka hesho halkan ka hesho halkan ka hesho adigoo markaa mustayqina baad mar sarkaysa xaaladun baad yaqiintii gaadhaysa wa hada alqismu qaybkan iyo waladii qablahu kii ka horreeyo tajribiyaadka ahaa yandarijaani fi اtasmiyati alati dakaraha alghazaaliyu biاطiraadi alcaadaat اضطراد العادات بيسوي كما عابي لبداس لبدو way soo hoosgalayaan اضطراد العادات oo فإن كل منهم اضطراد العادات waa caadaadki sidii ay ku dureereen فإن كل منهم labadan mid waliba tajribiyaadka iyo mutawaatiraadka yastanidu ila dalada dalalati العاده caadada tusinteeda ayuu hoosgalaya oo ku tiirsan ku tiirsan yahay al-mutarida caadadii markaa si qurux ku dhacay waxa way u dareereysay al-qati'ati bidalika ee qacinaysa iyadu arrinka oo caadadii baa waxay qacinaysaa warka halka ka yimid ee halka ka yimid ee halka ka yimid ee halka ka yimid inuu been noqdo inay mustaxiil tahay mararka qaar kood laba qof ayaad yaqiinta ka heli karta marka waxa ay sheegayaan wax culus uu yahay ragga sheegaya rag dee aad taqaanood boqolkiiba boqol hubta ay yihiin inay been ku maaragtay kaafto ku heshiiyaan ay mustaxiil agtaada ka tahay caadadaad iyaga uga baratay weeyaan nimankan caadadaad uga baratay iyo warkan noocana caadada naftaada waxa weeyaan ay ku taqarurtay ku sugnaatay intii baad isu geynaysaayo waxaas yaqiin buu agtaada ka noqonay mararka qaarkood toban qof baa kuu sheegaya markaas saarad ku degi waayo caadada aad dadkan qaabkaad ugu kalsoon tahay waxaad uga baratay caadada aad maaragtay ka og tahay iyo warkan waxa weeye caadada naftaadu ay ay ay maaragtay waxa weeyaan wararka noocan oo kale ah caadadu sida ay ugu dureertay ayaan isqabanaynin si baan marka waxbaan isu kaa haysan deetana markaa naftii kuma degayso mar walba waxay markaa khuduucaysaa caadaadka iyo qaraa'inta ku xeeran dadka warka ku sheegi فكما قطعت العادة بصدق التجريبيات taqtacu bisidqi almutawaatiraat caadadu sida ay u qadcinayso tajriibiyaadku inay run yihiin markii dahal heerkii la rabay la gaadho taqtacu bisidqi almutawaatiraat ayay u qadcinaysaa mutawaatiraadkuna inay run yihiin bal yasd bal bisidqi khabari alwaahid waxa dhici karta in naftu ay qadciso ama caadadu ay qadciso qof qurihii khabar waahid inta badan yani qof qura warkii ayuunbaa laga soo qaada lakin khabar waahid waa wax kastoo aan mutawaatir ahayn وكسر مركب متواتر جاء بل بصدق خبر الواحد خبر الواحد حتى انه رن يهي بي قطعن كرت ايات قطعن كرت وعادتي كينسن كرت اذا احتفت به قرائن من هذه العادات قف با وحو كيري waxaan soo arkay waxa weeye nin halkan lagu gowracay ninkaasi waa nin diyaanadiisa iyo wixiisa iyo wixii soo soo taayo aanay suura gal wixina waan arkay buu ku yiri ihtimaalka soo arorin karta marka muxuu yahay way adagtahay ihtimaal meesha soo aro haduu ku yiraahdo ninkii hebel oo la gowracay waxaad oran kartaa malaha wajiga wajiga uga ekaaday ee waxba isku heeri kartaa laakiin markuu yiraahdo qof la gowracay baan ku sabra oo madaxii iyo isagii la kala saaray ninkana boqolkiiba boqol inuu aanu wax weeyaan inuu run leeyahay baad ogtahay waasita muu sheegin dee marka wax way caadadii aad uga baratay baad ku socodsiinaysaa agtaada wax ihtimaali ma gelayo warkaasi inuu run yahay waa caadadii aad markaa qofkan kaga ogeyn iyo warkan uu kuu sheegay sida caada ahaan aanay suuragal ahayn inuu ku qaldamo xaggaasaad markaa ay markaa aad kaga xukumaysa kamaa curifa min shiddati tayaqudi shakhsi sida wixii la ogaaday ee ahayd maalan soo jeedka qofkani inuu daran yahay qof aad u soo jeedan yahay وتحرزه إسلالنتيسا وأخبارتا وشيقيا إسكا إلاليو وصدقه رشيقيسا وتعذري إنه مستحيل بطاي أو تعسر أما يأدو أذكتاي تسلل الخطأ خلط إنه صغله إلى مثل ذلك الخبر الذي ينقله واركنا كون سوغوري انت ساد سوغيستي marka sad waxa leedahay waxa ninkani sheegayo adigoon maartay aan da kaba fikirin ba ayaad jazminaysaa arintaas inay jirto fi daakhil nafsiga كما لو نقل لك ثقة أو ثقتان بهذه الصفة سيدة هذه أي كوسو نقليان هل قفو الثقاء أما لو قفو الثقي بهذه الصفة أو صفة أي مشاكل صفة يساني أن فلانا إنك فلان أها قتله فلان إنك هبل أدلي بحضرته ما ميل أي قوبشوك أيام بوك أدلي ودفناه ويصو آسين يقع وصو آسين فلا يداخلك كسو مركا قبل نفتح سوق لي مايو الشك في ذلك الخبر ninkii hebel ahaa ninkii hebel ahaa anagoo la taagan dilay buu way safdhaafeen deetana qudhaabu ka jaray dee ninkii waanu aasnay labada ninna waad ku og tahay qolkiiba boqol dad ahlu diyaana oo cadaalad iyo sidqi iyo run waxa weye lagu og yahay wey marka dee ma shakiyeysid adiga halkaasi cilmi baa markaa uu ku faa'iideynaya khabarkaasi هذه هي مدارك اليقينيات yaqiiniyaadka imika waxaad la yaabaysaa dadka qaarkood oo ama islaamka wax ka sheeg sheega ama caynkan kale waxay ku durayaan dariiqay ku sugeen waa khabarul axad oo waxa weeya nin aqoonyahan oo hebel hebel la yidhaahdo ama waxa weeye fiisigiska ku ba'an ama kan kale ku ba'an ayaa sidaa iyo sidaa yiriyo arrintan inaanay suuragalba ahayn buu sheegay buu ku leeyahy isaga khabarkiisa maxaa yaqiin ka dhigay eeg isagaa ku kalsoon ma ogtahay waa kalsooni isagu uu ninkan ku qabo iyo sida uu aaminsan yahay ninkani fannigiisa in aanu ku qaldamaynin de marka taasi aniga maxaa igu kalifaya inaan ku rumeeyo wax markaa xujo ku noqon karo qof kale oo aan isagu ninkan waxaad ka aaminsan tahay ka aaminsanayn dee xujo u noqon mayso kanaad adigu weli ilaahay u haysataa aduu mid shaydaan mariida u haysto dee warkii uu sheegay adigu ku kalsoonaatay isagoo ku qasbanaan maayo inta badan imika dadkan yiraahdo diinta iyo sayniska la isku bandhigaya sayniska loo bandhigaya sayniska sheegaysa maxay yaqiin ka dhigay kuwii saynisyaanada laftoodii baa waxay ku sheegayaan nadariyaadka badankoodu inay dhanniyaad yihiin nadariyaadka ay sheegaan badankoodu waaba dhanniyaad waa wax uun loo badinayo kiibaa waxay doonayaan markaa mutawaatiraadkii iyo qadciyaadkii diinta inay ku jabiyaan asna sax ma aha tawaatur mutawaatir iyo dhanni hadday iskhilaafaan ama qadci iyo dhanni dhanniga unbaa la yidhahdaa warkiisu ha la awilo ama si kale ha loo fasiro ama waa way ismoodsiiyeen laakiin cillad kalea jiri karta waxana inuu mulaasim u yahay baa dhici kara ilan waxaa jira shay mulaasima lakiin aan cillada lafteedii ahayn laakiin mulaasim u noqonayo marka halkaasa inta badan khalalku uu kaga yimaada dhallinyaradan iminka isku mashquuliya inay markaa wixii sayn isku diido ay markaa ka hor yimaadaanoo ay diinta buriyaan hadihi madaariku lyaqiiniyaat yaqiiniyaadka madaarigta laga qaataa waa kuwaasi walaysa min sharط اlyaqiiniyaati itifaaqu الnaasi calayha waxaa yaqiiniyaadka ah marka aaxaadkeedii loo yimaado si guud waa khasab in laisku waafo shantaniba waa mutadaad mid kamida diido waali waad u baxaysa laakiin marka aaxaadkeeda loo yimaado aaxaadkeeda marka loo yimaado maalan tajribo arrin mucayana tijaabadeedii marka loo yimaado dee in laisku wada waafaqaa khasab maaha kii tijaabiyey kii aan tijaabin dee isku mid noqon maayaan bal minhaa maa laa yaxsulu ilaa libacdi الnaas waxaa ka mid noqonaya wax aan u xasilaynin dadka qayb kamida uun mooyaane wayascubu calayhi iqnaacu hayrihi biha weliba waabay ku adkaan kartaaba inuu dadkii kale iyagu aan xasilinin inuu ku qanciyaaba xataa adkaan kartaba ilaa an yurshidahu inuu ku hanuuniyo mooyaane ilaa suruuki ariiqi aladii salka halkaasaan soo mareen iminka dadka qaarkood ba waxay ku odhanayaan inta aayaadkii qadarka iyo axaadiistii qadarka iyo baa ku adkaanaya markaa sulaysay u dhici karaysa waxaan wuxuu u baahan yahay usus fara badanoo hore in lagu soo dhiso maha jawaab yaroo hadda lagu siinayo waxaan inu ku bislaanayo wax aan jawaab lahayn ima jiro innaga sida kiristaanka haaliu alaaa alaaaduna waa waaxid meel lagu ogaan karan ma jira saasunbaa loo qaadanaya wax saas diinta islamka kuma jiro wax aan la fahmi karin qofkii dhigtaa aanu waxa weeyaan si saxa u fahmi karayn ma jiro laakiin muxuu u baahan yahay dee wakti buu kaaga baahan yahay su-aalo badan baa wakti u baahan qofku inuu soo dhiso si waxaan u fahmo oo muqadimaad fara badan inuu soo barto uu u baahan yahay wadaadaad markaa hal mar weydiisay oo waktigu uu ku kooban yahay oo aan qaacido kasta ku shar qaacido kasta cashar gaaray kaaga baahanaysa in lagu sharaxo dad badanoo qadarka maarata waxa weeyaan su-aala ka keenaa jira wadaad inaan mar facebook wax igu soo qoray baa jiray in xadiiska iyo arrintaasi laga yeelay waxba kama jawaabin lannahu de waxaan wixii ka horreeyey in la sharraxa casharay u baahan tahay uma baahna jawaab markaa hadda degdego aan waxba ka fahmaynin marka qofkii inaad ku qanciso xaaladda noocaas waxaa ka mudnaanaysa inaad tirahdo waxan wax badan baa ka horeeya dariiqaasaad u baahan tahay inaad soo marto waa saas waa nin dhakhtar u tegay oo dhakhtarkii markuu dawadii u qoray kuwii oo dhakhtar dawadani siday xanuunkayga wax uga taraysa bal ifahansii miyuu fahansiin karaya nin aan dhakhtarnin waxba ka aqoon waartee ma inay dawada qaado uunoo iyadaa kaa taraysa haddii kale dee orodoo galaasya soo fadhiiso oo intaasoo sannadood wax soo dhigo oo soo fahan qaabka jirku u shaqeeyo oo qaabkii dawadu ay ula falgasho oo markaad waxaa soo fahantay kadib iyaan ku fahansiin karayaa laakiin iminka afkaa kugula hadlaya ma garan mayso kolkaan waay wixii de maaragtay musalaxaadka ay isticmaalayeen kolka uu meesha ka sha wa wuxuu leeyahay ma fahmi maayo sooma marka waa saasoo kale ay noqonaysa wayascubu calayhi iqnaacu hayrihi biha waxba ku adkaanba ayrkii inuu ku qanciyo ilaa an yurshidahu ilaa suluuki ariiqi aladii salakahu inuu ku hanooniyo mooyaane inuu soo maro wadadii isaguba uu soo maray halkaasaa la soo mara halkaasaa la soo mara halkaasaa jarajarooyinkaasa laga soo tallaabo qaala alghazali liyaxsula lahu bidalika yani si ay isagana sidaas liyaxsula lahu dalika si markaa yaqiintaasi ay ugu xasisho qaala alghazaliyu limili hada tan inagoo markaa tan maaragtay iyo waxaa lamidka ah awgeed ayaa laa yumkinu ifhaamu kuli mujaadilin mid kastoo kula murmaya inaad ifxaamiso ood waxa weeyaan aada joojiso kuu suuragal ma aha bikalaamin muskit hadal aamusiiye inaad ku tidhaahdaa mid kastoo kula doodaya suuragal maaha shaafici bay ka sheegayeen in jaadalanii caalibun halabtuhu wa in jaadalanii jaahilun halabanii haddaan caalim la doodo waan ka adkaadaa laakiin marka jaahil ila doodo wuu iga adkaanaya waayo waxaan ugu jawaabaya inaanu fahmayn baan garanaya markaasaan wax kale baarbaaraya de jawaab kalena ma jiraysa jawabti waaba tanu tanna ma fahmayo isaguna uu iska daldalmayaayo de waxa weyan waxma xidhayaan maanta oo dhan buu hadlaya adigiina ma doonaysa hadal bilaa macniya hadal de murakasoo rasiino wixiisan waxa weyan toos u daboolaya baa doonaysa marka islama keenaysaan falaa yenbagii ma mudna an taطmaca inaad amacdo fi lqudrati cala almujaadalati fi kuli xaqin inaad awood u hesho inaad ka doodo xaq walba way ciddaad la doonaysa ku xidhanta ciddaad la doonaysaa ma kula fahmaysaa waxaan ma kula garanaysa mise kulama garanayso fa min alictiqaadiyaati alyaqiiniya waxyaalaha la aaminsan yahay yaqiiniga waxaa ka mid a maa laa naqdiru calaa tacriifi hayrana wax aanan cid kale garansiin karinba oonan uba fahansiin karinba biariiqi lburhaan ariiqeennii burhaanka ahaa aanaan kuba baransiin karin aanaan kuba bari karin ilaa idaa shaarakanaa fii mumaarasati waxaan mumaarasadiisa iyo tijaabintiisa ilaa iyo uu isaguna nagala qayb galo marka waxaan tijaabadiisa iyo wixii uu soo ogaado ayaa isaguna uu markaa wixii uu garan karay liyushaarikana fi alculuum almustafaati minha si uu markaa noola wadaago isaguna uu markaa noola de waxa weya nagala mid u noqdo cilmiga lagala baxayo waxyaalahan وفي مثل هذا المقام يقال ماشان وكلا وحا لا يراد ابو يري من لم يذق لم يعرف ومن لم يصل لم يدرك مل قف ان ولغي وح معان دمين ولغي وح معان مو دمين tan waxaad ku tiri wax macaan baa jiro malab la yiraahdo sidan la yiraahdo waxaan ka sheekeynay dama garan karo laa yumkin inuu garto xaqiiqada macaanka suura gal ma ilaa uu dhadhamiyo qaraarkuna waa saas oo kale man lam yaduq lam yacrif qofkii aan dhadhamini ma garan si kastoo loogu sharaxo waman lam yasil lam yudrik qofkii waxaan isagu aan la fahantiisa u gaadhinna ma ogaano kama dhuganin waxani wixii uu yahay xaqiiqadiisa marka marar fara badan bay taasi dhacdaa marka qofkii dooda keenaya waa inaad eegto oo haddii uu de ahal u yahayna oo de qof markaa wixii kula fahmi karaya uu yahayna waad kala doodaysa haddaanu ahal u ahayn turshiduhu ilaa ariiqi dalik wadadii waxaan u soo mari lahaa ayaad markaa ku hanuunaysa alfasl الثالث في lawaaxiq taa waxaynu markaa uga gudbaynaa lawaaxiqdii baabkani waa kii sheeku noogu soo qeybiyey sawaabiq iyo maqaasid iyo lawaaxiq wa fiihi farcaan waxyaalaha markaa mulxaqaadka ee la ilxaaqinayo baabkani laba farc baa isna ku sugan alfarcu اlأwal fii bayaani rujuuci اlxujaji اlafdiyaةi ilى hadihi اlanmaad waxaa halkan lagu caddaynayaa xujajta xujooyinka lafdiga ee marka la doodaya la adeegsadaa guud ahaanba inay u noqonayaan saddexdii namad aynu soo sheegnay saddex namad maxay ahaayeen namadkii markaa qadaayaga xamliga ah ka koobnaa iyo namadkii ka koobnaa ashariya almutasila iyo namadkii ka koobnaa ashariya almunfasila dee haddana waxa weeyaan namadka koobaad uu afarta shakli usii kala baxay maa tantiqu bihi alsinatu waxa carabadu ku hadlaan fii macrad اdaliil marka wax la daliishanayo watacliil wax la tacliilinayo fii jamiici aqsaami اlculuum dhammaan cilmiyada oo dhan yarjicu ila alanmaad alatii dakarnaha intaaynu sheegnay buu noqonaya fain lam yarjic ilayha lam yakun daliilan wixii aan halkaa u noqonayni daliil kuu noqon maayo waxayثu yudkaru markii la sheego laa calaa dalika nadmi qaabkii aynu usoo taxnayn isu daba dhignay haddii qaab ka duwan loo dhigo fasababuhu sababta khilaafkaasi keentay waxa weeye imaa qusuuru cilmi naadir qofkan naadirka arrintan baadhayey cilmigiisoo kooban oo aanu garanaynin wixii xujo noqonayn waxaan xujo noqonayn deetana qaabaan wax loo daliishado wax u daliishado waxaan xujo noqonayn uu keenay waa dhici kartaa aw ihmaaluhu ixda almuqadimatayn ama waa inuu muqadimadii labadii muqadime ee burhaankani u baahnaa mid kamida iska ihmaaliyey lilwuduux waayo way caddaho way iska waadaxo uma baahna in la sheego aw likowni talbiisi fii dimnihi ama talbiis iyo u qarin ayaa meesha ku hoos jirta xataa laa yuntabaha lahu waxaanu doonaya inaan markaa lagu baraarugin tusaalayaal bay nooga bixin mihaalu tarki ixda almuqadimatayn liwuduuxiha tusaale waxa u ah marka laga tegayo labada muqadimo mid kamid a wuduuxeeda dabcan fasaba imaa qusuur cilmi naadi taasi uma baahna qusuur cilmi naadiku tusaale uma baahna de qusuur cilmi naadir tusaale uma baahna oo de waxa weya dad badan oo iska doodaya wax iska sheegaya waxaan daliilba ahayn buu sheegaya markaasuu deetana waxa weeye hadhow toole markaad tirahdo waxaan saasaad muqadimadiisa weyn weyn markaad keento anuu taa maan odhan bo dabeetana tan ontan waxba kugu faa'iideyn mayso markaasi isagu markiisa horeba de waxba uma baxsan waxba isaga hadalkiisa waxba tusaale laga bixin maayo waana iska badan yihin laakiin tan wuduuxa iyo tan talbiiskaa baynu tusaalayaal ka bixinayna tarki ixda muqadimati liwuduuxa wahuwa gaalibun fi lfiqhiyat walmuxaawaraat xadaran alifkii baa ka dhacay xadaran min atatwiil fiqiga aad buu ugu badan yahay kaasi iyo markii maaragtay munaaqashaadka la gelayo waxaana markaa laga digtooy dee dheerayn in hadalkii la dheeraya la nacyaa muqadimadii iska waadixa ahayd waxba lama sheegaye tii kale ee markaa loo baahnaa unbaa la sheegay waayo tusaalihiisi muxuu noqonaya haadaa yajibu calayhi arajmu in la yidhahdo qof matalan la soo joojiyey oo la doonaya in la xado rajmi baa ku waajibay liannahu zanaa wahuwa muxsan maxaa yeelay waa zaani muxsana eeg maxaa maqan tii weyneyd baa maqan natiijadii waa agga hore hada yajib aleyh rajm waa natiijadii liannahu zanaa wahuwa muxsan ninkani wuu zinaystay isagoo muxsana maxaa maqan qof kasta oo isagoo muxsano zinaystana waa la rajmiyaa kubrada yaa maqan marka وتمام القياس أن يقول كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم وهذا زنى وهو محصن ما صبح يا مركب هذا يجب رجمه ولكن ترك الكبرى لاشتهارها كبرى ذي بقى لوغة تغيى دواء اسكا واضح وحوية ضودي كما تاقن وايه ومثاله للتلبيس مركا تلبيس يوقفك لو قرنا يا وحنا أن يقول في نكاح الشغار نكاح الشغار كيف هو حورنا يا شافعي هو فاسد فاسد وي لأنه منهي عنه نبي قابل ديدي ونكاح فاسد هو نبي قابل نقى نهيي أيوه شافعي وتمام أن يقول كل منهي عنه فهو فاسد والشغار منهي عنه كل منهي عنه فهو فاسد هضام تعالى سلمي وحبا قياس كان ما شغيني ولكن ترك الكبرى لأنها موضع نزاع كل منهي عنه فهو فاسد هل كان صاحب حرفك استاغي يا قول وهو صحيح أنه يقتضي الصحة وهو تاجي أبي يسوي وعدي لي سديده إنه عن صحة يشيس يا قاركو لقى سر قولي حنفية دي قاركو مركا سياري مركا هالك هالضوض وقبحي أيوح لي هذا منهي عنه فهو فاسد مركا كبردي بكتي لكن دواء أنت سوى تلبيسه ولو صرح بها هدو عضين لها لتنبه الخصم لها خصم يجيبها كل جلها يدور برارو لها هالك مركا خلط كسوة قلق غير بحك ورمي khaaliq hadduu jiro waa la arki lahaa ama hadalkiisa la maqli lahaa ama sinaan la samayn lahaa saasuu ka odhanaya markaasaa waxaad leedahay eg xasrigiisani ma aha xasrigiisani taam ma aha xasrigaagani ma taam ba wax kasta oo jira ma wax la arko ama la maqlo ama intaasunba wax intaa ka baxsanoo jiraa ma jira mise ma jiro caqligaagii baaba ka mida caqli ma leedahay adugu miyaa la arkay miyaa la maqlay miyaa caqligaaga anagu manaanaan maqal manaanaan arag manaanaan urinin isagu garan maysid marka eeg wuxuu samaynayaa dabcan isaga lafteeda waynu u celin karayna qiyaaskii weynaayo waa siduu ina leeyahay kullu mawjuudin falaa budda an yakuuna mima yuraa aw yusham aw kada waa kubradii ma ogtahay laakiin wuu himaalinaya ma rabo inuu taa keeno wuxuu ku leeyahay miyaa la arko ama la maqlo ama sidan la sameeyo ama sidan kale la sameeyo inta yar buu markaa waxa weeyaan uu xujo ka dhigay ويقول وحرية فلان خائن في حقك نكاسي من أذيك مركا خائن كو أويان اسك إلال فتقول لما وانا نقام حتى أبوتري فيقول أنه كان يناجي عدوك نكي عدوك على الشغو هو صلفق يارك لأنه كان يناجي عدوك والصغر وتمام أن يقول كل من يناجي العدو فهو عدو وهذا يناجي العدو ولكن لو صرح به كل من يناجي العدو فهو قف كستو قف كو عدوك هو صلحة الله cadow buu kuu yahay markaaba waad ka soo boodaysa weerbilkaadi baad leedahay saama noqonayseen walaakin law saraxa bihi waxaan hadduu markaa caddayn lahaa latanabaha dihnu licadami sixati lkuliya kuliyadani inaanay sax ahayn buu markaa dareemi lahaa faina man yunaaji alcaduwa qad yansaxuhu inuu naseexaynaya dhici lahay waqad yakhdacuhu inuu isaga sooba jiidayo oo uu markaa khiyaamaynayo isaga laftiisa ayaaba dhici kartaba falaa yajibu an yakuuna caduwan marka daruuri ma aha وربما يترك المقدمة الصغرى مرك قال قد وحب نعي كرتا الصغرى دي لقطها مثاله أن يقول أن يقال لا تخالط فلانا فإن الحساد لا يخالطون نكاسي ما رأيتها لا صاحبي تدك حسادة سيك ما هذا نك إسقى على صاحبك سجود بدل وحكوي تدك حسادة على لما صاحبه محا قرصون نكني وحاسد لكن مو أراني وتمام أن يضم إليه إن هذا حاسد marka inuu xaasid yahay daliilkeedii hawleedii waa u baahanaysa wasabiilu man yuriidu talbiisa ihmaalu lmuqadimati alati talbiisu taxtaha qofka talbiiska doonaya jidka uu marayaa waa maxay labada muqadimo khasab maa mar walba inay kubradu talbiiska ay keensanayso ta kolba talbiiskiisu maaragtay uu ku hoos jiro ayuu qarinaya oo ka tegaya inta kale kuu sheegay marka dee haddaad soo jeedana dee waxaad oranaysaa meeshan hadalkan taasaa ka dhiman taa haddii lagu buuxtaasna sax ma noqonayso haddaanad soo jeedinna dee waxaa laga yaabaa inay kugu socoto wahada alxadfu yajri fi lanmaaqi kulliha xadafka noocaasi noocyada oo dhanba waa dhici karaa ee la xadfayo labadii muqadima mid kamida ima lilwuduux wa ima litalbiis wa min amilatihi fi namat athaani namadkii labaad muxuu ahaa shardiyadii mutasilada ahayd xadafkeeda waxaa u tusaale low kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata low kaana fiihimaa aalihatun ila allah haddii samaawaadka iyo dhulalkani ilaahyo kale ay jiri lahaayeen ilaa oo aan ilaahay ahayn ilaahay kuwa aan ahayn hadday ka jiri lahaayeenoo ilaahyo ihi lafasadataa way fasahaadi lahaayeen maxaa maqan tamaamuhu wamacluumu anahumaa lam tafsudaa de waxaa qaci ood arkaysaan ood uga jeedaan in samaawaadkii iyo dhulkii si nidaamsan ay u shaqaynayaanay u socdaanoo wax fasaad iyo khalalihii aanu ka jirin wanatiijatu falaysa fiihimaa aalihatun ila allahu maclum anahuma lam tafsudaa saw naqiidu taali maaha lam tafsudaa waa naqiidu التالي فينتج نقيض المقدم كان فيهما آلهة تيوبا الأنفية ليس فيهما آلهة إلا الله مركا وكاس وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى هاي يكون قبصان لها يعني اللي دودي لها وإمارة يحوى سماواتك يرلوك يدا كونك يكون قبصان لها يعني حق إلهي بي أي مركا دي وحلق أي أي أي لولا لقلي لهاي وتمامه ومعلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا تاسع مركا يدنا مقدمة ذي لبعض لم يبتغوا مركا محاي تاي لابتغوا لم يبتغوا ونقيض التالي نقيض التالي أدو يهي محا نتيجة نقول نقيض المقدم لو كان معه ليس معه آلهة كما يقولون آلهة كلمة شفتوي ومثال النمط الثالث نمط كيس الدحاب أن تقول الأربعة زوج أفرتوا زوج لأن العدد إما زوج وإما فرد حي العدد أما هو زوج أما هو فرد حسب قاع مستوى وتمامه ومعلوم أنه ليس بفرد أربعة يعني فرد هنا واسك واضح لأن النتيجة ما نقول ليس إذن هي زوج فتتركه لوضوحه أو تقول الأربعة زوج لأنها ليست بفرد الأربعة زوج لأنها ليست بفرد فتحذف الأولى تي هوري إيابة حذفتي بقى أو آه الأربعة زوج لأنها زوج لأنها إما زوج وإما لأن العدد إما زوج وإما فرد وهذه ليست بفرد فهي إذا زوج مركان لأن العدد ما تقيسي وتيوي نيدهي لأن العدد إما زوج وإما فرد تيبات قيسي ويمكن إعادة هذا كان إن لو عليا يا صورة قال للنمط الأول نمط كي هراء خبريتين كها بأن تقدر كل عدد ليس بفرد فهو زوج والأربعة ليست بفرد إذا فهي زوج مركز شكل قوة رابد عرسين بعد عرسين نمط كي هراء إذا تبين رجوع الحجج اللفظية إلى ذلك فالخطأ يكون إما بخطأ المقدمات وإما بعدم مراعاة شروط الاستنتاج markaad ogaato daliishi oo dhammiba inuu halkan u noqonayo falkhatau khatiya daba yakuunu ima bikhaطa'i اlmuqadimaat ama muqadimaatko qaldan buu ka iman wa ima bicadami muraacaati shuruuط اlistintaaj ama inaanad adigu ilaalinin shuruudii waxaan uu midho ku dhalayey oo natiijo uu ku dhalayey inaanad ilaalinin baa khalalku ka iman ka an yaraa shaksun caaliman yakdibu sida inuu qof arko oo kale caalim markaa been sheegaya fayaquul alculamaau yakdibuuna fayucamim aw yuhimu deetana tacmiim buu keeni ama wuu iihaamin markaa tacmiimkii wahuwa khataun id tamaamu qiyaasi haadaa caalimu wahuwa yakdibu kani waa caalim kani been buu sheegaya fahuma muqadimataani shakhsiyatan mawduuci haada waxa weeye juzi sowma waa qof keliya huwa yakdibu waa juzi isaguna marka qof qura ayaa mawduuciiba yahay labada labada labada qadiyaba فهما مقدمتان شخصيتان من الشكل الثالث لما مقدمه او شخصيه وي شكلي صدحات بان كمد نقونيانو ده مكرركي وا كلبده جير با موضوعا فلا تنتجان الى نتيجه جزئي تدلكي u noqoto waxa baad arki inaanay taro kale natiijo juz'iye mooyaan aan natiijo kulliye keeni karin ba baad ul ulama yakdib taasina waxba bacna badan ma sameynayso wuxuu ku leeyahay reer bal waa sida wani waxa la tooray awr ba kala tacaamul de dhowr reer bal oo dhan dhowrka reer hebel oo dhan maahe ha camimina u kaadi wey ma aha markaa sax maaha waa natiijo juziya iyuunbay soo baxaysa markii waxii aad adigu waxa weeyaan aad haysin labadaadii muqadimaba ay waxa ay yihiin juz'iyatayn ay yihiin ama shakhsiyatayn ay yihiin natiijadu waxay noqon uun natiijo juziya mama noqon karto natiijo kulliya الفرع الثاني في الاستقراء والتمثيل ee halkan waxa laga hadlayaa mararka qaar kood istiqraa waxa la la daliishada in waxan qofku tatabucay deetan oo sidaa ku arkay tamthiilkuna waa qiyaaskii fuqahada ama istiqraa istiqraa fahuwa ibaaratu can tasafuxi umuuri juz'iyatin waa in la tatabuco oo xabad xabad loo eego arrimo juz'iyaad ah liyuxkama bixukmin kuliyin waxaa markaa juz'iyaadkan loo tatabucayaa si xukun guud loo soo saaro وفي الغالب يكون ناقصا sida badan istiqraagu naaqis buu noqdaa oo juz'iyaadkii waxaan lahaay oo dhan ma wada gaaro bi'an tutasafaha wuxuu markaa ku imanayaa in markaa la baarbaaro bacdu juz'iyaati hada al-kulli kulliga la doonayo in la xukumo juz'iyaadkiisa uu qayb kamida in la baaro fahada hadaba istiqraaga noocani ama tasafuha noocani in adaa haduu markaa uu kaansado وإن جارسيه إلى أمر لا يستراب فيه وحان شك احتمال جلي كرين فيلتحق بالتجريبيات هذه وحدة ويقين كان صدق وحويان عادة أي لا هاي صورة قل ما هنا سلا وضع نقدان مو يانا سكلة كاسيسو تجريبيات كيف قلي هذا هذا الملها وخرج عن اصطلاح الاستقراء استقراء كان لقمة مقعاب استقراء علماء الشيء كان معه وكسوة تجريبيات ويقينيات وإن أدى إلى ظن hadduu dhanni keensado in waxan ay ka siman yihiin arrinta ay arrinta u badato fa huwa almuraadu huna waa ka halkan markaa maqsuudka aho wa huwa naaficun wuxuu waxtar leeyahay fii maa yasixu binaa'uhu cala adhanni wixii markaa ay anfacayso in markaa dhanni lagu dhisi karo sida fiqiyaadkii wixii la midka ah marka waxaad leedahay alaslu fii hada albaabi kada wa kada eeg alaslu fii hada albaabi markaad leedahay maaha kulli maad xukumi laakiin asalkan sidaa u badan yahay marka qalabatu dhanni un baa halka laga fahmaya wixii marka dhanni ku dhisan waa loo ictimaadi karayo wa ama tamthilu tamthilku fal murad bihi qiyas al fuqaha tamthilku qiyas ki fuqahada weey alladhi huwa ilhaq far'in bi asl fi hukm al jami' baynahuma wa qiyaski lagu dhigan jiray usulka marka qiyaska usulka iyo kala duwan yihiin qiyaska mantiqiyo qiyaski mantiqo waa burhaanki aad soo arkaysay muqadimataynki iyo natiijadii baa qiyaas la ilaha laakiin fuqahada agtooda waa in masalo xukunkeeda la baarayo masalo kale oo xukunkeeda la ogaa looga jeexo xukun sababtoo ah ilaa ay wadaagaan daraaddeed fahuwa ayضa maqbuul fi majaalaati الdhanni meeshii markaa dhannigu uu galo waa loo qaadan karaayo caadigu waqad yaridu milu hada markaa kaasina isaguna waa saas yani waxa uu la doonaya in lagu fahamsiiyo قياس التمثيل marka la leeyahay in ka fuqaad la sheegay istilaaxaas uu ka duwan yahay istilaaxii burhaanka isagu wuxuu naafic ku noqonaya xaqii fiqiyaadka wixii dhaniyaadka aha la diidi maayo oo de wax weyn ma dii istiqraaqii la ogolaaday wixii dhaniyaadkii la ogolaa waxaan gabigiisuba natiijada doonayaba waa dhanni natiijo qadciiba lama rabo de dhannigiina muxassil buu ku yahay waxaan uu keensanaya dhannigii inaad sidaa u badiso uu ku badinayaayo qalabatu dhannigii uu keenaya marka xujo uu noqonaya وقد يريد مثل هذا التمثيل تمثيل كانوا كلا صور أروري كرا مرادا مرادا به إساق أقول له لتشيدو تشبيه أمر بأمر إن أرهن أرهن لو أكيسيو لتقريب تصوره وإمكانه سي لو سو دويو صوري سيس واحد من صور قليها كمان ينكر الخطأ في العقليات سيدا العقليات كان لقوما قلضمي كرو فيقال له حال أوران ألا ترى أن الإبصار يورث اليقين aragu miyaanu yaqiin keensan maya waa keensada wama dalika yaqa'u al-khata' fihi khaladna uu ka dhici kara fakadalika al-aqlu yajuzu alayhi al-khata' aqluguna waa lamido khata' uu keensada agimika kani ma aha burhaankeeni ma noqon kara maaragtay waxa weey xaqi mantiq qofkan waxaad u yeeshabaysaa arrintan inay suuragal tahay ma aha keenan mantiqiga wuxuu ahaa wax laazim u dhalanaya kani laazim ka dhalanaya meeshan ma ahe laakiin arrintan inay suuragal tahay suuragalnimo uu weeyaan laakiin aqliga inuu khaldamay maad suginde aqliga inuu khaldamay maad sugine inay suuragal tahay inuu khaldamo ayuu maad sugtay ومع ذلك يقع الخطأ فيه فكذلك العقل يجوز عليه الخطأ فهذا ليس مقصوده الاستدلال على إثبات القضية المطلوبة قضية مطلوبة هذا عقل إنه قلدم يأه إنه قلد ليه هاي قفك لموصق بل على إمكانها wuxuu xujo u keenay inay suuragal tahayoo aanay mustaxiil ahayn waayo wuxuu odhanayaa maxaad ku istixaalaynaysaa in caqliga uu qaldami karo hadduu yidhahdo caqligu de waa madragii yaqiintaba laga qaadan halkii wax loo celinayey weeyi waxaynu leenahay maxsuusaadkii baa la mida oo halkii yaqiinta laga qaadanayey iyagiina inay kaldamaan waa kan way u furan tahay marka inuu wuxuu mabda ul yaqiiniyaad uu mabda ul hujaj inuu noqda keensan maysa inaanu qalad ku iman karin ومن هنا قد لا يمكن رجوعه الى الانماط التي سبقت سادراديد انماطي hore ee kale u noqon maayo mar hadii aanu qadiyada toos si luzuum ah aan meesha natiijadu uga soo baxaynina imkaan kaliya ay tahay wixii loo daliishanayo een ومن هنا قد لا يمكن رجوع الى الانماط التي سبقت بل هو نوع من قياس التمثيل قياس التمثيل كان oo kale ayuun buu marka isaguna kamid noqonaya waana quraankana aad ugu jirtaayo marka baxsiga oo kale loo daliishanayo een in ilaahay dhulkii dhintay wadana dib soo noolaynayo macnaheedu ma aha ilow ilow arintani waxay daliil u tahay in dadka qiyaamahana lasoo saarayo laakiin arintani waxay ka jawaabaysaa dadkii yidhi siday suuragal u tahay siday suuragal u tahay baa loo sheegay inay suuragal tahay wa ilaa dee laazim ma aha may ahaateen haddaan nusuus kaloo qiyaamaha sheegaysaa iman lahayn in dhulkan ilaahay uu maaragtay marna abaar ka dhigaya marna uu noolaynayo keliya kalamaynaan baxneen oo khasab natiijo daruuri ahoo in dadkana lasoo saaraya kamay soo baxdeen laakiin waxa ka soo baxaya waxa weeye in arintani ay suuragal tahay oo wax istibcaad oo la fogeysto aanay ahayn هذا ما يسر الله كتابته في اختصار مقدمة الإمام الغزالي انتسى إلهي سبحانه وتعالى فدوديي سوكوبيد مقدمة الإمام الغزالي مع ضم فوائد يدو فوائدنا اللي قدري من معيار العلم ومحك النظر له معيار العلم يسقى وكتابه له مركا منطقة محك النظر كنا وحوده يا كان إيوه iyo miciyaarku u dhaxeeya waliba kanu aad ugu dhow yahay xagga xataa qaabka u socda iyo sida ibaaraadku adeegsanayo kanay aad isugu dhow yihiin muqadimadii aad isugu dhow yihiin wa min musanafaatin ukhraa musanafaat kalena waxyaalaha qaarkood oo aan ka soo qaaday waa jiraan kitaab kale oo ghazaali leeyahay baa jiro alqistaas almustaqiim la yidhaha mise alqistaas oo isaguna yah alqistaas almustaqiim iyo ah mise alqistaas waxa weeye isaguna waa mantiq wey laakiin wuxuu isku dayey inuu mustalaxaadkoodiiba aan waxba isticmaalin uu isagu markaa waxa weeyaan dariiqa iska jeexdo maaragtay kelmada caadi iska isticmaalo dadka ugu soo dhowo wa bacdu dalika waxyaalaha meesha ku qoran fawaa'idda qaarkeed mima laaxa fi lfikri waa wax uun maskaxda ku soo dhacay famaa kaana sawaban famin allahi wamaa kaana min khaطa'in famin nafsi wamin ashayطaan wasala allahu waslama calaa cabdihi wanabiyihi muxamed wacala aalihi wasaxbihi waataabiciina lahum biixsaan ilaahay subxaanahu watacala inagu anfaco isaga iyo wixii kale aynu baranayna khaalis liwajhi اlkariim ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo saaad markaa dee danaysan tihiin kitaabku saasuu ahaa mantiq baanu ahaa muqadimo markaa loogu talagalay usuulka si qofka hadhowtal ay ugu fududaato in musطalaxaadkii mantiqiga ahaa ee soo marayey isagoo markaa la haysta un aayar markaa si fudud loo dhaafi karo ayaa markaa ujeeddaduna ay ahayd in sha allahu tacaala silsiladii markaa usuulka ahayd yaa inoo bilaabi doonta khamiista soo socota in sha allahu tacaala oynu ku dadaali doono inaanay kutub badan noqon inaad kutub badan dhigataa inaad fannigan garanaysa ma sheegayso laba saddex kitaabood si fiican u fahamtay baa fanniga kaaga filan waxa kalena waad ada iska akhrisan kara qofku inuu toban kitaab fannigan ka dhigto laakiin aanu waxba dabdini macno ma samaynayso marka bal in sha allahu tacaala in fahanka qawaacidda usuuliga ah aynu markaa xoogga saaro kutubtana aynu yarayno ayaynu isku dayi doonaa ugu badnaan shan kitaab ayaynu ka dhigi ama afar maca kan oo kan ka shan ku noqonayo ayaynu insha allahu tacaala uu yahay hadafku ama maarata hadda takhtiidku waraqaadka oo aynu ka bilaabi doono iyo sharaxa maxalli ee waraqaadka oo aynu isagana carabka marin doono halkaa markaa aduu ka saddex noqonaya lumca ayay hadda u badan tahay haddii aan wax ka munaasibsan aynaan arkin ka dambana markaa kitaab iska shaamilsa jamcujawaamic oo kale ayaynu ka dhigi doonaa insha allahu tacala afartaa kitaab iyo muqadimada mantiqiga shantaasi ayay markaa iska noqon doontaa haddii ilaha yidhaahdo dee maalintaa khamiistun baanaynu hadda iminka wakti haysanaa haddii markaa wakti kale inoo soo kordhana insha allahu tacaala waynu ku dari doonaa khamiista markaa soo socota waynu iska bilaabi doonaa waraqaadka biidn illaah inaynu isagana markaa majaalis kooban ku dhammayno ayaynu isku day saa arkaysaan waxba laqbadii xarfiga ahayd kuma dadaalayo waktigana iyadaa inta badan qaadanayso intaa damiirkii iyo muxuu ahaaye jawaabu shardiga iyo ficli shardiga iyo intan aad cilmiso ayuu qofkii halku wuxuu ku mashquulayaa muhiimad kale meeshana waxaa loo yimid in usuul la fahmo halkan looma imanin in kitaabka uun la laqbeeyo looma imanin in usuulka la fahmo usuulkii markaa si aad ugu dhaadhacdo waa inaanad horta imika cibaarada isku mashquulinin horta bal qaacidadan usuuliga inaad fahamtood ka gun gaadho maxaa maqsuudkeedu yahay ayaa muhim ah taasaanad moodaa in uu dacfi ka yar jiro xaggii markaa xaqiiqada qaacidada usuuliga fahankeedii ayaad moodaysaa dalabatulcilmiga dacfigu inuu kaga yar jiro marka taasaynu insha allahu tacala xooga saari doonaa saasaynu insha allahu tacala isku ogaanaynaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam